wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar ka daafurtay magaalada baraawe cudmo udiinta ka dhaqan degmada iyo deegaaneed kale ee ku tirsana tababarkii waliba lankamaga daraya islaamka iyo dowlad wanaagga yaa inta isu dareera culammada waliba la fahansiin doone doorka wacyigelinta bulshada ekaka-eedinga tababarkaya waliba uusi dareero doonee muddo sadde maalin ee walibana daafuraya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur siidow baaba walibana gobroog haya xubno ku dareera maamulka iyo mas-uuliyiin kale ku tirsan degmada baraawe wasiirkaya kuwerbi ahmiyadda tababarkan maalmo uusa dareera doonaa uso-ana culammada kala dardaaramay inayo fahansho furana si bulshada iyo indirsiana islaamka iyo dowlad wanaagga runtii sharaf weynay ii tahay inaan maantay degmada baraawe caasimadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda diinta iyo awqaafta ay ka daahfurto siminaar oo noo socon doona insha allahu tacaala muddo saddex maalina oo lagu magacaabo islaamka iyo dowlad wanaagga runtii maalmahaanba waxaan maaragtay howlahaan oo shaqadaan aan ka wadnay degmooyinka kala duwan ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo qaybahooda kala duwan aan ka soo qabanay sida degmo ka mida gobolka bakool iyo baay oo degmada baydhabo iyo shabeellaha hoose oo maantay aan ka daafurayno degmada baraawe waxaan rajaynaya insha allahu tacaalaa culummadan oo hortayda fadhida aan rajaynaayo in lagu soo xushay aqoontooda iyo caqligooda iyo kartidooda inay horta ka faa'iidaysan doonaan waxa loo sheegaayo lagana rabo insha allahu tacaalaa fariimaha halkan loogu sheego wixii casharada halkan laga siiyo inay iyagana gaarsiiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan insha allahu tacaalaa aadna ka faa'iidaysan doontaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka degmada ugu horeeyo xogayaha degmada ahna kusimaha gudoomiyaha degmada maadaama gudoomiyaha degmada uu safar shaqo ku maqan yahay sida wanaagsan uu noola shaqeeyey iyo taliyaasha laamaha amniga qaybahooda kala duwan oo runtii inoo suurageliyey inaan jabigan degan oo sida wanaagsan aan shaqadan u qabsano idinkana culummooy waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharada oo idiin siin doono maaragtay ninkan lagu magacaabo axmed inaad maaragtay wixii aad ka fahamtaan discushinkiini wixii ay idinla tahay waxa la idiin weydiin doonay wixii la idiin sheego inaad maaragtay sida qurux badan aad maaragtay discushin ugu samaysaan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala midho dhalkeedii inay ka faa'iidaysan doon inaad ka faa'iidaysan doontaan idinka iyo dadkii idinka dambeeyay insha allahu tacaala jawaabaha macquulka ah ciid ay dhali doonto insha allahu tacaala seminaarkeeni waa noo furan yahay biidni illaahi kariim waxaana meeshaan idinkaga sii bilaaban doona discushinkiini wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur sidow baaba ayaa tilmaamay inii tababarkan dhammaan laga gawdo doona gobollada koonfur galbeedda iyadoona hadda lakaga waday degmada xudur ee xarunta gobolka bakoola saas oo kalena degmooyin kale la deersii doona